Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa gargaar macaawin ah ugu qaybiyay sagaal boqol qoys oo ku nool deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose. Maxamuud Macalin, Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Sodma, ayaa sheegay in magaalo kasta oo dalka ay ka jirto xaalad bini'aadantinimo la gaarsiin doono gargaar degdeg ah.
ka mida wafdigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu hogaaminayo waxaad aragtaan runtii in dowladda soomaaliya uu adeegii la socdo inuu raashinkii la socdo inay biyihii la socdaan inay caafimaadkii la socdaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka soomaaliya inuu cadowga alla ka dulqaado magaalo kasta dowladda soomaaliya way gaaraysaa waxaa kuwa caddayn ah maanta oo buulaxaaji oo dhowr maalmood ka hor la qabtay in dowladda soomaaliya madaxii ugu sarreeyey xukuumadda uu joogo oo annaguna aan ka midna wafdigiisa waxaa ilaahay mahaddiisa inaan soo gaarsiinay wax wixii la heli kara markaas oo ah inay dadku bal horta raashin helaan inay qututurureyo cunan helaan wixii kaleo adeegyadiina way soo socdaan ama ha naqato isbitaaladii ama ha naqato wixii kalentoodo adeeg oo dhan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka jubbaland oo runtii iska xil saaray iyo ciidankooda oo iska xil saaray inay dhulkan ay nabadeeyaan gargaarkani ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan siddeed boqol oo qoys oo ku sugan deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose